maxaa yeele dowladnimadu waa aaladda ama elementiska isku haya dalko dhan wey oo isku abaabulaya haddii loo baahan yahay dalka in la difaaco haddii loo baahan yahay in maxaanku idhaahdaa meelo kale laga shaqeeyo marka waa qayb ka mida wadannimada in dowladdaas markaas joogta gacan la siiyo lala shaqeeyo la garab istaago maxaa yeelay iyadaa ku masalaysa haddii marka aad ceebaysato oo aad fool xumayso oo lugahaa qabsato haddee si fiican kugu masali karto oo dadkeedaa ku dhegan waa qayb ka mida iyada nafteeda wadannimada waxyaabahaas oo dhan yaan rabnaa in aan barno ciidamadeenna si ay u difaacaan siday u difaacaan waddankooda iyo dalkooda iyo diintooda siday u difaacaan dadka citizenka ah oo soomaaliyeed oo muwaadiniinta ah oo degan maxaanku idhaahdaa maxaanku idhahdaa muwaadiniinta ah in la difaaco mas-uuliyadda ka saaran weeye inaad difaacdaan laga bilaabo maxaanku idhaahdaa maxaanku idhaahdaa jamhuuriyadda inaad difaacdaan waa mas-uuliyadda ka saaran hadday noqoto dhulkeeda hadday noqoto cirkeeda iyo hadday noqoto baddeeda inaad difaacdaan qaybaha ah qalabka iyo agabka loo baahan yahay waa qayb dowladda ay ku maqan tahay oo loo baahan yahay inaan keenno si ciidanku uu haysto qalabkii uu ku dagaali lahaa uu cadow iska celin lahaa meesha ugu yar ilaa meesha ugu sarraysa oo loo baahan yahay oo ciidamadeenu ciidamadeennu aysan ka qalab yaraanin cadowga aysan ka qalab yaraanin ay ka ay ka maxaan ku rahda ka qalab fiican yihiin